جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo hadahan oo kale toddobaad weliba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا
waa sabtii taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga qodobada hadduu alle idmo barnaamijkaan idinkugu heenna adinkana aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a shir looga hadlayay mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya oo ka furmay magaalada kambala midowda afrika oo qirayn kooxda riddada aysan awood u lahayn inay la wareegto ammaanka waddanka walaacna ka muujisay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee kulammada ka socda uganda ee lagu doonaya in lagu badbaadiyo mustaqbalka kooxda riddada ah ee mugdiga sii galay lixdan murtad oo lagu dilay weerar xasmin ah oo toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhiggii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahayeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe qodobada kale waxaa ka mid a hal sano kadib turkiga oo toddobaadkan soo bandhigay heshiiskii dhaqaale ee kooxda riddada soomaaliya ay la saxiixatay iyo xukuumadda xasan gurguurta oo boqolkiiba sagaashan shidaalka soomaaliya gacanta u geliyay ankara haddaba saameyn intee leeg ayuu heshiiskan yeelan karaa mise laga yaabaa in xilligan turkigu u suura gasho inay si baylaha ku gurato dhaqaalaha waddanka falaqayn ayaan soo gudbin doonnaa buulafullay magaalo muddo kooban ku samaysa isbeddel dhinaca weliba ah maxay tahay sirta ka dambaysa guusha degdega ah ee ay ku tallaabsatay magaaladan waxaan soo gudbin doonnaa wareesi iyo falaqeen arrintaasi ku aadan in ka badan labaatan ruux oo gaalo ah oo lagu dilay weerar isbuucan ka dhacay gobolka kashmiir ee gumaysiga ku jira xiisad xooggan oo ka dhex qaraxday bakistaan iyo hindiya iyo dagaallo goosgoos ah oo xuduudda ku dhex maraya ciidamada labada dowladood waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey iyo xiisadda dagaal ee ka taagan gobolka kashmiir munaasabad lagu caleemo saaray suldaanka cusub ee beesha jilible oo ka dhacday degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo ka qayb galay xafladda ayaan idiin soo gudbin doonnaa qodobadaas iyo kuwo kaloon idiin qarinaya iyo xubintii dhacdooyinka toddobaadka ayaad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu alle idmo waa mar kale iyo raad raaca toddobaadka جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag shir looga hadlaya mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa ka furmay magaalada kambala midowda afrika ayaana qirayn kooxda riddada soomaaliya aysan awood u lahayn inay la wareegto ammaanka wuxuuna midowda afrika walaac ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba arrimahaas waxaan goor dhow ka wareysannay walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuuxasaan magaalada kamballa ee caasimada waddanka uganda afartan iyo siddeedii saaci lasoo dhaafay waxay martigelisay kulamo xasaasi ah oo looga tashanayo aayaha iyo mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya iyo sidoo kale kan kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo mugdi sii gelaya maantay waxaa si rasmi ah u furmay shir ay isugu imaanayeen madaxda dowladaha ay ka socdaan ciidamada kufaarta afrikaanta waxaana shirkaasi qorshuhu ahaa inay ka soo qayb galaan hogaamiyaasha kenya jabuuti etoobiya uganda iyo sidoo kale kan kooxda riddada soomaaliya balse william ruuto abey axmed iyo ismaaciil cumar geele ayaa shirkaasi ka maqan taabeddelkeeda iyagoo soo dirsaday wakiillo sababta ayayna dowladahaasi ku sheegeen in madaxdooda jadwalkooda uu buuxo oo aysan ka soo qaybgeli karin shirkaasi abey axmed waxaa shirka ku matalaya wasiiradiisa gaashaandhigga sidoo kale ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti waxa uu soo diray ra-iisul wasaarihiisa halka sidoo kalena william ruuto uu ku matelayo madaxweyne ku-xigeenka in saddexdan hogaamiye oo muhiim u ah taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ay shirkan ka maqnaadaan ayay falanqayaashu ku fasireen inay tahay mid muujinaysa niyadjabka haysta taliska ciidamada kufaarta afrikaanta iyo in ay u muuqato kuwa rajabeelay xasaanoo shirkan waxaa ka horeeyey shir kale oo maalinimadii shalay isla yugandha ka dhacay kuwaas oo ay ka soo qayb galeen wasiirradda arrimaha dibadda dalalka ay ka socdaan ciidamada kufaarta afrikaanta iyo sidoo kale wasiirradda difaaca waxaa sidoo kale kulankaasi goobjoog ahaa guddoomiyaha midooda afrika iyo sidoo kale saraakiil ka socotay dowladaha reer galbeedka sida midooda yurub iyo maraykanka iyo sidoo kale ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya guddoomiyaha midooda afrika maxamuud cali yuusuf oo dhowaan xilkaasi loo doortay horena u soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda jabuuti oo shir guddoominayay kulankaas waxa uu sheegay in kooxda riddada soomaaliya weli aysan ka maarmin taakulada ciidamada kufaarta afrikaanta loona baahan yahay in ciidamo hor leh lagu kabo si mustaqbalkeeda uu u sii jiro isagoo sidoo kale ku nuxnuxsaday in marxaladan laga maarmaan ay tahay inay helaan dhaqaale ku filan si duulaankooda saliibiga ah ee soomaaliya ay u sii wadaan wasiirka difaaca yuganda isagana mar uu kulankaasi ka hadlayey waxa uu ka qeeladhaamiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dabcan howlgalladii u dambeeyey ee mujaahidiintu fuliyeen kuwaas oo dhulba xadle lagu xureeyey isagoo cataabaya ayuu sheegay in soomaaliya ay halis ka soo wajahan tahay waxa uuna yidhi argagixisadu waxay weli khatar weyn ku tahay soomaaliya iyo geeska afrika waxaan halis ugu jirnaa inaan luminno guulihii howlgalka aan sida adag ugu dagaalannay si aan u helno ayuu yidhi xasaanow haddii aan u soo laabanno kulankii maanta dabcan madaxweynaha yuganda yuweri musefeni mar uu ka hadlayey waxa uu sheegay in marxalad adag ay ku jiraan waxa uuna dalbaday lacago fara badan si ay u sii wadaan duulaanka soomaaliya waxa uu yidhi waxaan u baahannahay lacago badan si aan u caawinno soomaaliya si ay uga baxdo dhibaatooyinka ajandaha ugu weyn ee kulanka looga niqaashayo ayaa ahaa sidii lagu heli lahaa maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta marxaladan soo socota dowladda maraykanka waxay iska diiday inay maalgeliso howlgalkan cusub ee sidoo kale midooda yurub ayaa isagana labalabaynaya waxaana la doonayaa in howlgalkan laga maalgeliyo khasnadda qaramada midoobey maraykanka ayayna dowladahani ka cabsi qabaan inuu isticmaalo codka fiitowga walaalka shirarkan isdaba socda ee kambaalla ka dhacaya waxay ku soo aadayaan iyadoo soomaaliya marxalad xasaasi ah ay ku sugan tahay sidoo kalena waxay maalmo yar ka soo hormareen shir la filayo inay yeeshaan golaha ammaanka ee waxa loogu yeero qaramada midoobey kaas oo lagu go'aamin doono mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta iyo halka laga maalgelinayo dabcanna waxay waxaani oo dhammi ay imaanayaan iyadoo mucaadalada dagaalka isbadashay allah fadligiina ciidamada mujaahidiintu ay taqadum hor leh ka samaynayaan furimaha dagaalka saddexdii bil ee lasoo dhaafayna ay xoreeyeen dhul aad u baaxad weyn sidoo kalena howlgalladoodu ay ku sii fidayaan gobollada dhaca hareeraha caasimadda taas oo welwel xooggan ku beertay madaxda kufriga caalamiga ah ee muddada labaatanka sano ah duulaanka ashaadala darirnimo ku joogay soomaaliya جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا hal sano kadib turkiga ayaa toddobaadkan soo bandhigay heshiiskii dhaqaale ee kooxda riddada soomaaliya ay la saxiixatay xukuumadda xasan gurguurte waxaana heshiiskan uu qorayaa in boqolkiiba sagaashan shidaalka soomaaliya loo gacangeliyey ankara haddaba saameyn intee leeg ayuu heshiiskaasi yeelan karaa mise laga yaabaa in xilligan turkiga u suura gasho in si baylah ah uu ku gurto dhaqaalaha waddanka waa kan faysal xasan cali oo arrimahaasi inoo hayo sheekadan waxay u noqonaysaa bishii febraayo labada kun afariy labaatankii oo kooxda ridada soomaaliya iyo turkiga ay isku raaceen in turkiga la siiyo waxa loo yaqaano special economic zone ama aag dhaqaale oo gaar ah in turkiga wax laga siiyo sababtuna ay tahay in turkiga uu juhdi xoogan gelinayo ciidanka dowladda ridada taageero xoogan oo militarina uu siinayo kooxda ridada soomaaliya sidaas daraadeedna turkiga inuu badiil helo lagu qasbanaaday heshiiskaas oo kooxda ridada soomaaliya iyo iyo iyo turkiga ay isla qaateen kadibna waxaa markii ugu horeysay toddobadii bishii maarso labada kun afar iyo labaatankii la saxiixday heshiis dhex maray kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda turkiga heshiiskaas oo kooxda ridada soomaaliya uu ku matelayay ninka lagu magacaabo cabdirasaaq cumar maxamed oo xilligaas ahaa wasiirkii shidaalka ee soomaaliya ee dhanka dowladda turkigana waxaa matalayay wasiirka tamarta ninka lagu magacaabo albarsalaan bayrakhtaar waxaana dabcan heshiiskaas uu ahaa heshiis ku saabsan dokumentiga ee maanta la baahiyey ee aadka loo hadalhayo ee aad sheegtay dokumentigan waa dokumenti dhowr iyo toban ee safxa ka kooban ee islamarkaana quseeyo oo keliya qeybta ee batroolka ama heshiiska batroolka ee ay wada gaareen kooxda reedada soomaaliya iyo turkiga heshiisku sidaad ogtahay intan wuu ka guda ballaaran yahay khayraadka badda ku jira ee kalluunka heshiis ku saabsan waa uu jiray heshiis kale oo sidoo kale ku saabsan dekadda iyo eleboorka oo horey kooxda reedada soomaaliya iyo turkiga ay u galeen ayaa jiray heshiisyo noocaas ayaa jira marka heshiiskan nuqulkan hadda la helay wuxuu quseeyaa oo keliya mowduuca ku saabsan heshiiskii ay wada gaareen turkiga iyo kooxda ridada soomaaliya ee ku saabsanaa shidaal baarista soomaaliya ee kooxda ridada soomaaliya dhankeeda heshiiskan ay saxiixday faahfaahintiisa waa ay ka qarisay dadkeeda iyo baarlamaankeeda iyo xitaa madaxda sare ee kooxda ridada soomaliya waa ay ka ilaalisay marka dokumentigan hadda soo ifbaxay aad ayaa loo sugaya marka xiisahan gaarka inuu yeesho arintaas ayaa keenaysa waa tahay faysal yaa baahiyey dokumentigadan
sidaan kuu sheegayba dokumentigan dhanka kooxda ridada soomaaliya muusan ka iman balse wuxuu ka yimid dhanka dowladda turkiga waxaa loo qeybiyey baarlamaanka turkiga oo su-aalo ka weydiinayay heshiiskan erdogan sidaas daraaddeed erdogan baarlamaankiisa iyo dadkiisa ma uusan ka qarin heshiiskan waa uu u qeybiyey baarlamaanka baarlamaanka markii uu u qeybiyeyna nuqul ka mid a ayaa soo farabaxsaday markii la akhriyeyna shogan iyo ama kagan ayaa baraha bulshada isqabsaday erdoganna dabcan wuxuu horkeenay arintan baarlamaankiisa isagoo ku faanaya guulaha waaweyn ee dalkiisa uu soo hoyey gaar ahaan taageerada uu ku bixinayo soomaaliya macnaha ay u leedahay dadka turkiga ayuu ka dhaadhicinaya baarlamaankiisa ayaa laleeyahay sidaas daraadeed ayuu usoo bandhigay ama dowladda ridada soomaaliya waa ay ka qarisay dadkeeda baarlamaankana iyagoo aanan arag ayay iska ansixiyeen arinta layaabka iyo fajicisada ku noqotay dadka soomaaliyeed ayaana ay ka mid ahayd
waataa faysal waxay leeyihiin dadka qaarkood dowladdu wax lacag ah kuma darsan oo waa loo qodayaa wayna faa'iideysaa arrintaas ka hor dadka kooxda ridada soomaaliya taageera iyo siyaasiyiinta ee dhanka xasan sheekh maxamuud ujanjeere ayaa isku dayay inay baadiyayaan dadka oo ay sii marin habaabiyaan iyagoo sheegaya in arinta dadku ay la fajiceen ay tahay arin saxa oo si kale un loo fahmay dadku waxa ay la yaabeen waxaa ka mid ah in qarashka iyo faa'iidada ka imaanaysa shidaalka soomaaliya laga qodayo sagaashan boqolkiiba ay qaadanayso dowladda turkiga kooxda ridada soomaaliyana ay qaadanayso shan boqolkiiba oo keliya shanta soo hartayna dalaal iyo dadka dhexdhexaadiyaasha ah ee u dhexeeya labada dhinac inay qaadan doonaan marka waxaa dadka layaab ku noqotay in khayraadka faa'iidada laga helay ee intaas la eg ee sagaashan boqolkiiba in uu qaato turkiga uu qaato shan boqolkiina kooxda ridada soomaaliya la siiyo weliba waxaa cajiiba baa laleeyahay in haddii betroolka la dhoofinayo turkiga uu dhoofinayo uu qiimo qiimo yeesho in lacag ahaan loo siinayo kooxda ridada soomaaliya shan boqolkiiba haddiise uu suuq heli waayo waxaa leeyahay boqolkiiba shanta ay meesha ku leedahay betrool ahaan ay u qaadanaysaa dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeeya waxay sheegayaan in soomaaliya oo lagu qiyaaso in uu ku jiro wax lagu qiyaaso lix bilyan oo mitir cubik oo kayd ah in si fudud uu isaga qaatay ee turkiga waxaa sidoo kale la sheegaa in soomaaliya uu ku jiro ilaa soddon bilyan oo fuusto oo hydrocarbonis ah oo badda hoosteeda ku jira weliba intaas oo idil marka waxaa laleeyahay in turkiga uu si bilaash ah iminka ku qaadanayo weliba waxaa laleeyahay dadka qaar waxay ku doodayaan faa'iide ayaan helena sheegaya waxay ku doodayaan in shidaalkan sagaashan boqolkiiba marka ay qaadato shirkadda ee turkiga ee dowladda turkiga matalaysa intaasi macnaheeda ay tahay in dowladdan ay soo ceshanayso qarashkii kaga baxay qodista kaga baxay laakiin qarashka iyada kaga baxay inta uu leegahayna lama oga heshiiskan laakiin waa la ogyahay muddada uu socon doono oo shan sano ayuu socon doonaa shan sano marka oo sanad weliba boqolkiiba sagaashan faa'iidadu ay shirkaddan qaadanayso ma sanadka koowaad ayuu u dhammaan doonaa qarashkii kaga baxay shaqada mise wuxuu u dhammaan doonaa labada sano ee ugu horeysa mise saddexda sano ee ugu horeysa intaba lama oga ayaa laleeyahay waxyaabaha kale ee xusidda badan waxaa ka mid ah howlgalkan inta uu socdo shidaalka baxayana xisaabtan kuma jiro aslan oo meeshaas ayuu kasoo baxaya oo isticmaalkiisa iyadoon dhinacna loo xisaabinaynin ayaa la isticmaali doonaa marka loo barbardhay marka kooxda ridada soomaaliya heshiiskan ay gashay dowlado badan oo heshiis noocana galay ayaa jira waxaa ka mid a mozambique oo kale iyo senegal oo kale ayaa ka mid a oo kooxda ridada soomaaliya ay tusaale ka dhigan karto laakiin heshiiska hadduuba ahayn mid u dhexeeya laba dowladood oo madax bannaan ee uu yahay mid u dhexeeya addoon baahan oo warqad u saxiixaya sayidkiisa meesha ma jirto madax banaani iyo inaad la tirsato dowladaha kale ee asaagaaga ah ee heshiisyada noocan oo kala galay waxyaabaha lala yaabay waxaa ka mid ah in heshiisyada noocan oo kale ah marka la galayo waxaa jira baa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaano xuquuqda saxiixa oo heshiiska marka la kala qaadanayo oo keliya ayaaba lacag hordhaca laga doonayaa jihada loo saxiixayo ama shirkadda ha noqoto ama dowladda turkiga ha noqoto tusaale ahaan mosambiq iyo senegal oo kale waxaa la yidhahdaa lixdan ilaa toddobaatan boqolkiiba ayay qaateen xaqa saxiixa ee ay lahaayeen intaas ayay idbaaleeyaan marka ay heshiisyada noocan oo kale gelayeen laakiin dowladda ridada gebi ahaanba lama siin xaqaas ayaa la leeyahay oo dowladda turkiga waa laga reebay shabakadda warbixintan qortay dokumentiganna soo dusisay waxay tilmaamaysaa in qodobada ugu waaweyn ee laga dhaafay turkiga in uu bixiyo inay ka mid tahay qarashka bilowga loo yaqaano sida uu dhigayo heshiiskana dabcan ma jirto ayaa laleeyahay baahi ah in shirkadaha turkiga ay bixiyaan wax lacaga oo la xiriira saxiixa heshiiska waxa ay ku bedelatay waxay noqotay oo keliya in dadka saxiixay heshiiskan ee wadanka soomaaliya matalayay in ay calooshooda oo keliya u fikireen oo ay bixiyeen in ka badan inta iyagu helayaan marka laga yimaado boqolkiiba sagaashan inuu qaadanayo turkiga qodobada kale ee laga qeelinayo maxaa ka mid ah qodobada kale ee dokumentiga ku xusan ee dadka ay ka qeylinayaan waxaa ka mid ah sidoo kale xaqa dhuufinta shidaalka yaa xaq u leh shirkadda oo keliya ayaa u leh ayuu qoraalku sheegayaa shirkadda oo shidaalka soo saarta shirkadda shidaalka soo saaraysa ee dowladda turkiga matalaysa ayaa leh xaqa dhuufinta wadankay doonta ay u dhoofinaysaa wadankay doontana way ka joojinaysaa soomaaliyana go-aan kuma lahan arintaas haddii ay tahay macmiil dibadda ah oo loo dhoofinayana dowladdan ayaa go-aan ka gaaraysa macmiil gudaha ah oo qaadanaya haddii uu jirana isla turkiga ayaa go-aan ka gaaraya oo kooxda ridada soomaaliya arintaas ogolaansho iyo diidmo midna kuma lahan arinta kale ee qodobada ka mid ah ee buuqa dhaliya waxaa ka mid ah haddii uu khilaaf yimaado halkee lagu kala baxayaa dokumentiga waxaa ku qoran waxaa lagu kala baxayaa maxkamadda istanbul oo qaadaysa dacwadda haddii khilaaf kooxda ridada soomaaliya iyo shirkaddan uu soo kala dhex galo halkaas in lagu kala baxayo amniga iyo ilaalinta goobta shidaalka sidoo kale waxaa iskale ciidamada turkiga iyo shaqaalahooda mana jirto cid la socon karta dhaqdhaqaaqa goobaha laga soo saarayo shidaalka iyo tafaasiisha iyo macluumaadka ku saabsan waana midda loo leeyahay shaqadan la qabanayo inta ay la eg tahay qarashka ku baxaya lama oga lamana garanayo iyaga oo keliya ayaa qoondaynaya shantan sano markii uu dhammaadana heshiiska waxaa lagu dari karaa saddex sano oo dheeraad ah ayaa lagu dari karaa ay leeyihin waxaa intaas kasii daran inuu turkiga heshiiska uu u wareejin karo dhinac saddexaad labada dhinac saddexaad inuu soo gelin karo haddii isaga uu u baahdo kooxda ridada soomaaliyana aanan looga baahnayn ogolaansho iyo diidmo intaba oo turkiga uu kaashan karo cid weliba uu arko inuu qandaraaskan kala qayb qaadan karo haddii shirkadda turkiga ay u baahato in qandaraaskan ay wareejiso ay sii wadi weyso inay shirkad kale ku wareejin karto shirkadaas kale ay hoosha sii wadan karto arrimahaas ayaa ka mid ah arrimaha sida aadka ah ee farta loogu fiiqayay waa tahay faysal ugu dambeyntii howlahan shidaal baarista inuu ku guuleysto turkiga raje intee la eg ayaa laga qabaa kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda turkiga iyo waxa iyagu isugu sheekeeyeenba waxa ay suuraysanayaan dabcan waxaa la dhihi karaa rajo aad u wanaagsan ay ka qabaan inay arintan u suurta gasho laakiin rajada ugu xoogan ama ugu wanaagsan ama malaha ugu wanaagsan waxay qabeen wixii ka horeeyey inta aysan bilaaban xamladii mujaahidiintu ay qaadeen ee bishii shacbaan dabayaaqadeedii soo bilaabatay ka hor saddexdii bilood ee lasoo dhaafay aad ay rajo wanaagsan u qabeen laakiin saddexdii bilood ee ugu dambeeyey isbedelada meydaanka ka dhacayay ee amniga qusiiyey waxay maanta caawa aan taaganahay saadaasha laga bixin kara ay tahay mid aad u hooseyso ama rajabeel lagu tilmaami karo dadka soomaaliyeed ee muslimka ah iyo mujaahidiinta haddii ay iskaashadaan howlgalladan militari ee soconayana allah uu barakeeyo ayna sii xoogeystaan allah idinkiis waxaa la oran karaa in badan oo ka mid ah ee damacyada turkiga ee soomaaliya waa ay burburi karaan midna waa xaqiiqo oo suuragal ma ahan in debinada iyo shirqoolada iyo mu'aamaraadka cadowga uu maleegayo in hadal oo keliya iyo doodo siyaasadeed oo keliya lagu hor istaagi kara eh waxa ugu weyn ee lagu hor istaagi kara ama ba'sigooda laysaga horjeexin karo waa in gumaca baaruudda lagala hortago taasna mujaahidiintu waa ay sameeyeen oo maanta weeraradii ceel cali axmed ka soo bilowday ee maanta taagan ee afaafka ee hore ee cadale taagan waxaa la oran karaa qalqal xoogan ayay geliyeen dhulxeebeedkaas ballaaran ee rajada xoogan ay ka qabeen kooxda ridada soomaaliya haddii ay tahay saldhigyada turkiga loo diyaarinayay ee shabeellada dhexe laga diyaarinayey iyo haddii ay tahay damacyadii laga qabay dekada hobyo iyo shidaalbaarista ee mudug iyo galgaduud iyo shabeellada dhexe laga damacsanaa halis xoogan ayay geliyeen dhanka shabeellada hoosena taqadumkii ugu dambeeyey mujaahidiintu ay sameeyeen sidoo kale halis xoogan ayuu geliyey marka waxaan isleeyahay haddii mujaahidiintu ay sii xoojiyaan weerarada military ee xoogan iyo sidoo kale camaliyaadkan beegsanaya manaadiqda muhiimka ah waxaa la oran karaa allah idankiis heshiiskan kama soo gudbi doono safaxaadka lagu qoray iyo baraha internetka ee lagu faafiyey وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka raadraaca toddobaadka in ka badan labaatan ruux oo gaalo ah ayaa lagu dilay weerar isbuucan ka dhacay gobolka kashmiir ee gumaysiga ku jira xiisad xooggan ayaana ka dhex qaraxday bakistaan iyo hindiya dagaallo goosgoos ah ayaa xuduudda ku dhex maraya ciidamada labada dowladood qodobkan iyo qodobo kaleba waxaad ku dhagaysan doontaan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaana inoo haya walaalkeen marwaan maxamed waad mahadsan tahay walaalka dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowna dhacdooyinka gudaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan weerar xooggan ku qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa sheegay in mujaahidiinta dagaal kadib allah fadligiis u suurtagashay inay la wareegaan gacankuhaynta saldhiggii iyo difaacyadii murtadiinta ee deegaanka wargaadhi oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha taliska ayaa sidoo kale xaqiijiyey in weerarkii maanta allah fadligiisa lagu dilay lixdan murtada oo qaar ka mid ah bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan kale maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa toddobaadkan qof shacaba ku dilay degmada daynile ee magaalada muqdisho ehelada cali aadan xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in meedka wiilkooda ay qaateen maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ayna markii horena kala baxeen gurigiisa gurigiisa inta laga baxshay ay askarowga bixisay ciidanka markay baxshaan askartaasoo sanduuqiisa raashin ku shubanaayo oo bannaanka la geeyey kadib ciidanka inay xabad ku dhuftaan haddii lasoo hordam ahaanuu kale u caqran yahay ayaa kaa qaaday meydkii in la qaado way diideen ayaa kaa qaaday isbitaal digfeeray geeyeen waa ka taba tagnay marka waxaan u baahnaa wiilkeen inuu cadaalad helo dadkii gabadhii u qabo way xanuunsan tahay marwadiisa ayadoo sanduuqa tirtiraysaa gurigiisa lagu dhex yimid ayaa gumad camal noola baxshay saan cadaaladnimo maahan islaamnimo maahan wiilkayna labaatan iyo shan jir waaye weli hataa laata iyo shanta u dhammaanin gurigiisa ayaa laga watay cadaalad baan doonaynaa dhulka ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya ee soomaali galbeed wiil dhallinyaro soomaali ah ayaa u geeriyooday jirdil loogu geystay gudaha xabsi ku yaala magaalada jigjiga wiilka oo ku jira da'da lixii toban sanno jir ayaa u dhintay jirdil loo geystay intii uu ku jiray xabsiga habaana ee magaalada jigjiga cabdikariin cali oo ah aabbaha dhalay wiilkan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in wiilkiisu u dhintay jirdil foolxun oo loo geystay islamarkaana oogada jirkiisa ay ka heleen nabarada la gaarsiiyey sababtuu u dhintay dee waxa weeye nabarana waa laga helay waxaa gaarsiiyey dee ninkan meesha haysta iyo qolyahan la joogay nalooma ogolen in nala tuso annaga waxaa noogu dambaysay maalinta kooma ahaanta looga soo saaray haa wuu liitay oo ilmahan yar dee waxaa kuwii cuntada u geynayaa soo sheegay waxaan yidhi ilmahaan daweysana dhakhtarna waa naloo geyn waayey inaan daweysanana waa naloo diiday waa markuu serious noqday miyirkii u ka tagay kayar uu koomo ku jiro ayay ila soo hadleen yidhahda taale kayar dhakhtarka dee aniga shaksiya wiilkayga inaan arko waxaa igu dambaysay isagoo kooma ahaanta looga saaray ilaa sideed cisho isagoo iska leexayo o iska jilicsan wadays lama ogolo halkaasoo kalaad ka arkaysaa wuxuu yidhi waan xanuunsanayo oo waan liitaa waxa igu daran waxaan leeyahay matag badan oo aaris baan u yiibin u yiibina askartii baa naga daadisay oo naga qaaday kadibna sideed cisho kadib isagoo meyd ahaanaana la soo siiyey laba askarina wayna raaciyeen isagoo kateenada ay ku xidhan tahay waxayna geeyeen meel baksar la yidhahda ayardada oo xaafadaha ku yaalo oo dawooyinna dawooyinna ma yaalaan dakhaatiirna ma joogto kolkaasaan markaan weyneyno faleebo iyo wax lagu qabtayo dawooyin ayaa waxaan dakhsarada kale dowladda noo gudbiya dakhsarada kale noo gudbiyaan kolkaasaana loo gudbiyey reer faraalka meel la yidhahdo oo dhakhtar weyna waxa weeye dee ilmihii halkaasaan dhignay laba habeen bay nala joog joogeen askartu isagoo miyirla markii dambe kaseeyadiba ka furteen oo iskaga tageen waxaa la aasay shalay habeenii badiyaa la aasay itoobiya ciidamada dowladda siliibiyadda xabashada itoobiya ayaa toddobaadkan guula ka sheegtay dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada jabhadda mucaaradka ah ee lagu magacaabo faano waxayna sheegeen inay dileen boqolaal askari oo ka tirsanaa maleeshiyada kooxdaasi bayaan ka soo baxay ciidamada militariga abiy axmed ayaa lagu sheegay in weerar ka dhacay gudaha goojam ay ku dileen in ka badan saddex boqol oo askari oo ka tirsanaa maleeshiyada jabhadda mucaaradka ah ee faano koonfur afrika kooxaha hubaysan oo koonfur afrikaan ah ayaa toogasho ku dilay laba xubnood oo ka mid ah dadka ganacsiyada ku leh dalkaasi weerarka ayaa si gaar ah u bartilmaameystay goobo ganacso oo soomaalida ku leeyihiin xaafadda karai fontain ee ku taal duleedka waqooyi ee magaalada cape town ee waddanka south africa kooxda oo ku hubaysnada qoryo ayaa mar qora waxay rasaas uugiyeen laba qof oo ganacsato soomaaliyeed ah kuwaas oo ku sugnaa dukaanka ganacsi ee la weeraray kashmiir kooxa hubaysan oo ka soo gudbay xadka u dhexeeya baakistaan iyo hindiya ayaa toddobaadkan weerar xooggan oo lagu laayay dad gaalo ah ka fuliyey gobolka kashmiira waxayna toogasho ku dileen ilaa labaatan iyo afar gaal tallaabadaas ayaana ka caraysiisay dowladda hindiya waxaa meeshii ugu xumid gaaray xiriirka labada dal iyadoo dhinacyada ay u yeerteen safiiradooda wararkii ugu dambeeyey ayaana sheegaya in militariga xukuumadaha new delhi iyo islaambadda ay xuduudda ku dhex mareen dagaallo goosgoos ah guud ahaanna intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka aan dib idinkugu celiyay walaalka abuuxasaan iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولا توستد buulafullaay magaalo muddo kooban ku samaysay isbeddel dhinacyo kala duwan leh haddaba maxay tahay sirta ka dambaysa guusha degdega ah ee ay ku tallaabsatay magaaladan waxaan arrimahaasi ka wareystay walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman oo maalmahan howlo sheeqa ku jooga wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan degmada buulafullaay bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin jamco ah taariikhdana ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha waa shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga aniga iyo bashiir muxiidiin abu ayman waxaan saaka ka dhaqaaqnay xarunta idaacadda islaamiga andalus ee degmada buulafullaay waxaan u jihaysanay magaalada buulafullaay gudaheeda xaafadaha meelaha ugu muhiimsan ee magaalada si aan usoo marna aniga iyo bashiir oo maalmahan socdaal iyo shaqo ku joogay degmada buulafullaay bashiir gacanteeda midig uu taagan yahay waa ila socdaa bashiir salamu calaykum raxmatullah wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay walaalka abu xasaan waad mahadsan tahay kusoo dhowow degmada buulafullaay idaacadda andalus iyo maqarka wilaayada islaamiga ee baay aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ee mar kale adiga dhammaan bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulafulla iyo si guud wilaayada islaamiga ee baay iyo dhammaan dhegeystayaasheena waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay kulankan qiimaha badan ee maanta aan ku kulannay degmada buulafullay oo hadda ah xarunta wilaayada islaamiga ee baay bashiir saan hore u sheegnay waxaan ku wajahannahay magaalada meelaha ugu muhiimsan waxaan runaa soo gudbin aad iyo aad awalan bashiir warka ugu horreysa buulafulla horta goormee kugu horreysa aa imaado soo istaagto abu xasaan runtii buulafullay markii ugu horreysay aan imaanaya waxay ahayd dabayaaqadii sanadkii labada kun shan iyo tobankii ee kow iyo toban sano ka hor xilligii laga soo baxay degmada dinsoor oo markaas ahayd xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee soo gaaray magaalada waa tahay kow iyo toban sano ka hor iyo maantoon joogno kun afar boqol afartan iyo lix hijriga maxaa isbeddela ama farqi ah oo bashir kuu muuqanay maadaama tahay nin saxafi ah abu xasaan runtii isbedel weyn aa ii muuqdo magaaladan buulafullay kow iyo toban sano ka hor marka aan soo gelay magaalada runtii abu xasaan marka aan magaalo imaado waxaan isku dayaa inaan qiimeyn ku sameeyo oo aan qiimeeyo faris magaalaheeda dhismaheeda madaariisteeda qaabka ganacsigeeda biyaheeda korontadeeda runtii buulafullay xilligaas aad baan u qiimeeyey maanta iyo xilligaas marka isbarbardhig ku sameeyo habeen iyo maalin
maxaa marka xilligaas kuu muuqday kow iyo toban sano ka hor kow iyo toban sano ka hor haddii aan sawir ka bixiyo magaaladan buulafullay runtii horta magaalo oo aad u horumarsan ma ahayn magaalada aad bay u yareyd inta badan dadka deegaanka ayaa deganaa laakiin magaalada ma lahayn waxbarashadan baaxadda leh hadda ka jiro magaalada ma lahayn biyo ku filan runtii waxaan ognahay buulafullay saddex sano ka hor in xiriir xagga biyaha uu ka jiray xilliga abaaraha iyo markay dhacaan loo soo gurman jiray oo biyo dhaamin loo sameyn jiray boqol iyo dhowr kilomitr
waxaan ka warhaynaa in magaaladan biyaheeda fuusilii saddex boqoloo kun ilaa laba boqoloo kun oo shilin soomaaliya lagu isticmaali jiray oo markii dambe ee wilaayada islaamiga bay warabiyoodyo meelaha ay ka qoday kadib lagu guuleystay in hal doolar biyaha dadka ay ku cabaan ugu dambeynna maanta la marayo in guri kasta oo ku yaala magaalada buulafulay goob kastoo ganacsi iyo meel kastoo magaalada ka mid ah tuba ayaa ku Tuubo loo jirto isticmaala.
Ee, dadka qaar xataa waxay leeyihiin guryaha qaar shaawaro shaawaraa ku jira ayaa aad loo isticmaalaa oo magaalada maadaama ay biyo xireen heshay isbedelka kale ee haddaan isbarbardhiga sii wado ee magaaladan wefiday oo mataqaanaa abu xasaan intii hadda maanta aan socdaalka ku jirnay Aad iyo aad.
oo mararka qaar xataa in gaadiid loo adeegsado oo Eh, waxaa eh.
tusaale kaaga filan Ehe.
nin oday ah Ehe.
aa hadal cajiib ah ugu dhahay intaan buulafulay ku sugnaa Mhm.
markaasaa wuxuu dhahay eh, waxaan aad ugu faraxsanahay in buulafulay dhexdeeda oo gaari loo raacayo oo xaafadihii Ah, oo baabuur maadaama loo raacay markay gaari loo aadayso raaca oo bajaajaha ka dhex shaqeeyo oo gaadiid mootooyinka noocyada kala duwanaha ka dhex shaqeeyo halka markii hore uu dhahay dadka magaalada qofka magaalada buulafulay joogo iyo qofka ka maqan dadku wayna u xisaabnaayeen masaajida oo kale waxaa la hebel maalmaha ma xanuunsan yahay Waxaa ku safar dhacay.
muu ku maqan yahay Masaajidka jaamaca keliya Ah, ku yaala.
ayaa ku yaala xaguu jiraa laakiin maanta alxamdulilah wuxuu leeyahay la iskama warhayo magaalada yaa la joogaa hadduu qof cusub yimaado haddii dadkii hore ay maqan yihiin kulli magaalada waa camiran tahay.
magaaladii iyo xaafadihii baa la kala qeybiyey masaajid baa afar- xaafad walba magaalada afar xaafada loo qeybiyey xaafada cumar bin khadaab cali bin abi aalib cuthmaan bin cafaan iyo abubakr sidiiq afarta xaafad nin masjida ku yaalo Masjida ku yaalo.
ee magaalada waa ay fiday halkii aan ku ogaan weyaan meel kale sii gaartay waxyaabaha kale ee magaalada kusoo kordha waxaa ka mid ah isbedelka xagga dhismaha dhismaha magaalada jingada ka samaysaneed markii hore sida aan u naqaan magaalooyinka markii ugu horeysa aan soo dhex istaagaya fiyaalaha magaalada xilli saddex saxaabinimo ahayd abu xasaan xitaa isma lahayn meesha aad taagantaha buulo fulay waay sababtoo ah waxaan arkay ee, magaalo dheerarkeeda ay mataqaanaa Wada ee, sh- ee, shirin yihiin, iftiimayaan iftiimayaan.
ee, dhismayaal wada sar oo dhagax ah oo mutureel ah sida haddana magaalada waxaa qurux usii yeelay faras magaalaheeda wadooyinka waaweyn ee soo gala iyo kuwa ka baxa dhismaha waxaa loo dhisay sida magaalooyinka caalamiga balbalooyinka ee magaalooyinka qaar laga dhiso oo kale ma lahan laha.
waa dhismaheeda dhismaha caalamiga loo dhisay ee waxaa sidoo kale meesha aan ku arkay aargo qurux badan oo wilaayada islaamiga ee bay hirgelisay dadka magaalada abu xasaan oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in ee, mashruucan ee, dhismaha magaalada iyo isbedelkiisa in uu sabab u ahaa weliga wilaayada islaamiga ee bay sheekh xamse abu jacfar oo dadkii dhiirigelin u sameeyey islamarkaana dadku markay ay heleen biyo ku filan kadib ee, wilaayada ay go'aansatay in magaalada la dhiso si ay isu bedesho runtii allaha fadligii waxaa lagu guuleystay isbedelkan aan aragno ee magaalada kusoo kordhay ee xagga dhismaha ee mutulaalka wada noqday inta ishaada qabatan guryaha dhagax weeyaan alxamdulilah sidoo kale wilaayada waxay dhankeeda suurtagelisay in goobaha waxbarashada ay bedesho waxyaabaha markaan ka tagno fiyaalaha iyo dhismaha quruxda badan wax kale indhahda ay soo qabteen oo soo jiita maxaa ka mid ah ee abu xasaan lama soo koobi karo waxyaabaha aadka ii soo jiitay haddii aan xuso dhinaca waxbarashada ee wilaayada islaamiga ee baay waxay juhdi ballaaran ku bixisay in goobaha waxbarashada ay bedesho ee runtii magaaladan waxaa ku yaala dugsiga hoose dhexe iyo sare dhammaan waa wada dhismo dhagax ah oo wilaayada ay hirgelisay Ee, sidoo kale macadka imaam sakhaawi ayaa ku yaalo asna waa dhismo dhagax ah xitaa hareerihiisa waxaa ku yaala masjid gaar ah oo macadka la socdo oo ardayda iyo bulshada ay ku tukadaan subax walba markuu waaga beriyo arday wada uniform ah oo u dareeraya goobaha waxbarashada hadday yihiin dugsiga hoose hadday yihiin dhexe eh, hadday yihiin sare macadkii qurduba eh, sidoo kale madrasadii alfurqaan eh, macadka arricaaya ee macadka imaam sakhaawi oo wiilal iyo gabdho ay dhigtaan iyo maraakiista ku yaala magaalada oo rag iyo dumar aan dhihi karo guud ahaan dadka magaalada waxay u dareeraan xilli kasta goobaha waxbarashada oo sakhiiri kabiir waxa ayaa la wada bartaa waxyaabaha kale ee aadka ii soo jiitay ee aan ku arkay magaalada ee intii aan socodka ku jirnayna waxaa ka mid ah aan booqanay ee maktabadda ixyaa sunna oo wilaayada islaamiga ee baay ee ka hirgelisay agagaarka masjidka jaamaca ee maktabadan qalabkeeda ayaa u dhammaystiran culimada ardayda dalbatulcilmi guud ahaan ayaa ka faa'iidaysta maktabadan oo si gaara wilaayada islaamiga ee Marka, Baay ee, ay u dhismaha dhammaysay.
maktabadda ka hor- waa dhismo aad u qurux badan oo dhagax ah isna marka waa meelaha muhiimka ah ee aadka ii soo jiitay inta aan ku jiray magaalada buulfula ee arkay Ee, sidoo kale Abu xasaan meelaha aan tagnay ee aan booqanay waxaa ka mid ah ee biyo xireenka ballaaran ee ku yaala ee dhinaca bari ee magaalada buulafulay oo qiyaastii sagaal kilomitir u jira magaalada hadda ka horna mar baad booqataan filaya aad iyo aad eh, markii ugu horreysay intaan biyogelinta loo sameyn magaaladan tagnay eh, runtii waa biyo xireen aad u ballaaran xitaa hadda hareerihiisa waxaa lagu beeray khudradda noocyada kala duwan dadka magaalada qaar ayaa ii sheegay xataa koostadii ansalaatadii biyo xireenka agaarkiisa lagu beeray in magaalada la keeno kabsacaalin ay ku jirto oo dadka ay aad uga faa'iidaystaan oo xitaa eh, magaalada la keeno runtii waa horumar la taaban karo oo ay markii ku laga taabsanayso tago magaalada.
biyihii haddana waxaa looga faa'iidaysta dhankii beere aad iyo aad runtii waxyaabaha kale aadka ii soo jiitay ee magaalada waxaa ka mid ah in magaaladii aan ku ogaa biyo la-aanta maanta guri kastoo magaalada buulafulay tubo ay mataqaanaa leedahay ee shaawuro mataqaanaa ay isticmaalayaan dadkii biyaha dhowr iyo labaatanka doolar ku isticmaali jiray bishii maanta in ugu badnaan toban doolar ay ku isticmaalayaan Isticmaalayaan.
waa Allah mahadi.
Dadka ugu badan.
dadka ugu badan dadka kalena waxaa la ii sheegay xataa laba doolar iyo bar Laba doolar iyo bar, shan shan doolar, doolar toddoba doolar intaasay u dhexeeyaan runtii taas dadka markaa weydiiso waxay ku leeyihiin eh, alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan Eh, dowladeena dowladeena allah noo guulay dowladeena markay ku leeyihin waxay ka wadaan maamulka Wilaayada.
wilaayada islaamiga bay Waas- waasaas.
oo juhdigaas bixisay Eh, abu xasaan eh, runtii waxyaabaha aadka isoo jiitay ee aan rabo dadka inaan u sharxo waxaa ka mid ah halka aan hadda ku sugannahay xaggan ku suganaad hadda waxaan joognaa eh, goob caan ah oo reer buulafulay iyo dadka magaaladan yimid aad aad ay u yaqaanaan waa dhinaca koonfureed ee magaalada waxaan joognaa agaarka warta lagu magacaabo warmakiinay waa warta keliya inta badan dadka biyaha ay ka isticmaali jireen xilligii hore intaanan la helin inaan intaan biyaha xiraan kala helin ee runtii abu xasaan hadda waxaan dhex taaganahay ee beertan quruxda badan ee runtii ee aan dhihi karo wilaayaadka meeshii igu horeysa aan arko beer greenhouse adduunka waa arki jiray ee mataqaana magaalooyinka laga sameeya waa arki jiray laakiin wilaayaadka islaamiga guriga cagaaran ama greenhouse beer ee qaab noocaas u dhisan meeshii igu horeysa aan ku arko waa degmada buulafulay Waasaas.
hadda waxaan taaganahay ee beer qurux badan way faahfaahin naga sii beerta Ee, beertan Maxaa ku aragtaa?
hadda ee, Abu Xasaan waa dhex taagannaha teena dhisan aan aragnaa oo gu- qaab guri loo dhisay waa kala nuunuuc Ee, qaybtan waxaa ku beeran khajaar lows ee, qaybtan kale waxaan aragnaa ee, ee, bayturaaf ee runtii dadka cabitaanka ka dhigta aad bay u yaqaanaan xitaa mararka qaar fiimtada laga dhigtaa ee, yaa la ii sheegay Ee, sidoo kale ee, koostaa ku beeran bisbaasaa ku beeran ee, barbarooniyaa ku beeran banaanka oo mataqaanaa beerta lindhanaan aragnaa koostaa aragnaa sidoo kale waxaan aragnaa bocor ee runtii khudradda noocyadeeda kala duwan waa la- waa lagu abuuray meesha waa lagu abuuray baaxadda beerta ka hor marka Aad ay intay u leedahay.
ballaaran tahay.
ma isdhihi Abu kartaa Xasan.
waa ku filan tahay degmada buur maasha allah waxaan rajaynayaa beertan iyo sida wilaayada islaamiga bay ay xooga u saarayso haanaa u saaran oo biyaha keedka loogu talagalay sidoo kale beertan ee, greenhouse-ka abu xasaan ee, qoraxda sida ay usoo galaysa waa dareemi kartaa xitaa biyaha iyo cayayaanka wax soo geli kara ma lahan taan dhaweyna loo dhisay teendhaweyna loo dhisay biyaha keliya tubooyinkan ay ka isticmaalaysaa wax cayayaan ah oo- biyaha ay isticmaalaysana waa biyihii Biyihii magaalada oo warta biyihii markii hore magaalada la siin jiray maadaama magaaladii biyo xireen loo sameeyey wilaayada wi- biyihii horta waxay kaga faa'iidaystay ee, gurigan cagaaran inay dadka u dhisto iyo beertan quruxda badan ee magaaladan insha allahu tacaala bilaha iyo sanadaha soo socdo Inay isku ee, filnaan isku doonto filnaato dhanka, oo ee, dhanka khudaarta.
qudaarta noocyadeeda kala duwan Mhm.
oo maadaama wilaayada dhankii korontada iyo biyihii hadda ay ka kaafisay maasha allah ay noqotay insha allah tacaala abu xasaan wallahi waxaan aragnaa maasha allah beer ku dayasho mudan oo aan isdhihi karo kuma arag wilayaadka islaamiga Ee, waxaan rajeynaya insha allah tacaala reer buurfulay in ee, muddo dhow ay u noqon doonto goobaha dalxiiska oo kale laakiin buurfulay magaaladii biila-aanta ahaan jirtay oo maanta magaaladii qudaarta isku bedeli rabto waxaana taas tusaale kaaga filan qof kasta inuu dhulkiisa wax kasoo saarto Eh, bashiir aad baad umahadsan tahay gebagabadii wareysigeenaan maraynaa meel badanna waa soo marnay saad ka shanqarisa goobihii waxbarashadaan soo marnay goobihii fiyaalooyinkaan soo marnay ganacsigii baan soo marnay meelo badan oo magaalada ka mid ah waa soo marnay oo indhahaaday waxaa lidhi somaali waxay tirahdaa indhaha kuu macalin ah aad iyo aad indhahaada maanta waxba ku aragtay ugu dambeyn dadka kuma filno inaan toban daqiiqa ama wax ka yar aan uusoo gudbinno een, magaalada buulafulaa iyo horumarka ay ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyey maxaad ummaddu haysaa maadaama aad tahay weriye marti ah oo buulafulaa joogo maxaad bulshadii aad la wadaagi doontaa ood noo soo wadaa ani bulshada aan ku dhegeysanaya Ee, abu xasaan waa mahadsan tahay ee, runtii markaan arkay isbedelkan sanadaha degdega ku yimid horumarkan xawliga ku socdo inaan dadka usoo bandhigo sirta ka dambeysa guushan degdega ah ee ku talaabsadeen dadka ku nool magaaladan buulafula iyo si guud degmooyinka wilaayada islaamiga ee bay si guudna horumarka waa u jiraa abu xasaan waxaan qalinka u qaatay insha allahu tacaala oo aan dhegeystayaasha usoo bandhigi doonaa ee warbixino aan ugu magac darnay bay iyo baraaruga bulshada baa baraarug bulshada oo taxanay noqon doonaan insha allahu tacaala waxaan eegi doonaa halka ee, bulfula ay kasoo bilaabatay isbedelka ee mareyso ee, biyo xireenka magaalada iyo sida uu magaalada ugu filnaaday dareenka dadweynaha ee xagga biyaha waxaan eegi doonaa insha allahu tacaala xagga waxbarashada iyo isbedelka wilaayada islaamiga ee bay si guud oga jira ee, howlaha alamru bilmacruuf hay-at lamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar ee xisbada ee, howlaha maktabka qadaha ee wilaayada islaamiga ee bay waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa doorka ee maktabka dacwada uu ku leeyahay ee, waxbarista guud ahaan ee, qeybaha kala duwan ee bulshada Ee, runtii ee, waxaan soo bandhigi doonaa horumarkan ee hadda aan ka sheekeynayna ee dhinaca beeraha Ee, waxaan eegi doonaa insha allahu tacaala waxqabadyo intaasi ka badan oo aan dhegeystayaasheena usoo bandhigi doonno inta aan soo tabinayno insha allahu tacaala warbixinadan aan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada oo aan dhowaan ka baahin doono idaacadda islaamiga andalus aad buu umahadsan yahay bashiir muxidiin abu ayman ayuu ahaa oo saaka aniga asagaba aan iskula faalalnay gudaha degmada buulafula meelo badanna aan soo marnay siduu walaalka sheegayna warbixino intaa ka badan oo taxano ahna insha allahu tacaala waxaad ku dhegeysan doontaan buulo fullaay taariikhdeeda wixii soo marta dadka hore u yaqaanay ee kuwa hadda baran doonaba waxaad ku dhegeysan doontaan warbixinada taxanaha ah ee walaalka uu noo soo wada insha allahu tacaala ee noogu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada aad baad u mahadsantaha bashiir muxuudiin abaayon mar kale assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu sidoo kale abu xasaan waad mahadsan tahay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay bashiir وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك qaybihii dambe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaan markan isla soo gaarnay dhanka bakool munaasabad lagu caleemo saaray suldaanka cusub ee beesha jilible ayaa ka dhacday degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaa ka qayb galay xafladda waxaan idinku duwayaa markan wariyaheenna wilaayada islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkan aan ku suganahay waa hoolka xafladaha ee magaalada tiyoglow ee sida aan horey u baahinay ee waxaa shan iyo tobankii bishan ee beesha jilibleh ee degta wilaayaadka islaamiga ay dooratay suldaan guud oo ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka kaas oo loo doortay suldaan sheekh ibraahim isxaaq cabdi waxaana tan iyo markaas ee magaalada ka socday ee agaasimka iyo diyaarinta munaasabadan weyn ee caleemasaarka suldaanka oo aynu maanta goobjoog u nahay wadooyinka laga soo galo magaalada ayaa lagu dhejiyey ee boorar ay ku qoran yihiin hal kudhegyo ay ka mid yihiin kusoo dhowaada wilaayada islaamiga ah ee bokool iyo sidoo kale ee martida sharafta leh ee kusoo dhowaada xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha jilible waxaa si aadaha loo qurxiyey ee hoolka waxaa lagu dhejiyey ee boor weyn oo ay ku qoran tahay ee kusoo dhowaada xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha jilibleh ee suldaan sheekh ibraahim isxaaq cabdi qeybta sare ee boorka waxaa lagu dhejiyey ee sawirka kitaabka qur-aanka halka qeybtiisa hoosena lagu dhejiyey ee qoriga bkmk oo lagu ilaalinayo sidoo kale waxaa boorka lagu xardhay waxyaabo ka tarjumaya hidaha iyo dhaqanka waxaa sidoo kale halkan iga muuqda lajno loo xil saaray ee munaasabadan iyo sidoo kale inay ka khadmeeyaan waxayna wataan darees isku nooc ah oo ay ku qoran tahay kusoo dhowow xafladda caleemasaarka ee suldaanka guud ee beesha jilible markan waxaa ii muuqda mid ka mid ah howlwadeenadii ama guddigii ee maalmihii lasoo dhaafay soo agaasimayey munaasabadan weyn ee caleemasaarka suldaanka marka hore soo dhowow walaal kusoo dhowow idaacadda islamiga alndulus maasha allah eediyeeda hanka dhowo idaacadda islaamiga alndulus sida aan ognahay maalmihii lasoo dhaafay magaalada waxaa ka jiray diyaargarow ballaaran oo loogu gogol xaarayey ee munaasabadan maanta halkan ka dhacayso ee caleemasaarka suldaanka guud ee beesha jilible haddii aad ka mid tahay ee howlwadeenadii ee munaasabadan soo agaasimayey ee ka waran diyaargarowgiina ku aadan ee munaasabadan maasha allah maasha allah diyaargarowgan oo ka eedan munaasabadun eedi eed aan balaarinyi ilaa tumun iyo dhowr maalmoodba mayba abaabulaanaysi munaasabadunka dhiil lahaytay waana si qurxon unka dhiil lahaytay agaasimaani alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala geeka maybaana deersay xilligai munaasabadun dhiil lahaytay ahna deersi eediyeeda linka diyaargarowi wadooyinka oo kala raayadi laka qurxi jidad weelba oo magaaladun hagalawna mayba laka teegay boorara laka qurxi oo macnaha dadka martada hagalaayaan soo dhoweyntiyo iyo armo ku tarjumaasakiyaala maasha allah eediyeeda linka diyaargarowi hadda waxaan ku sugannahay hoolka ay ka dhacayso ee munaasabadda ee ka waran hoolka iyo iqaabka aad u diyaariseen hoolkaniya hool oo sif wanaagsan linqurxiyu lan linkushisheekoyilay makaroon lan welba may kafay lahayti ini arago kafay lahayti lan alalankii hoolku marku hagala koy iskukujijaarlaybisaresin qurxu badanya aan wanaagsanyi hool eed i eed lin diyaariyu dhini welba laku dhisiyu mukeefadiisa kihirin dhinaca welba oo hoolkan balicidiisa iyo wanaag shayba macnaha shagay lahay eediyada linka diyaar garoy maasha allah safaylaan qurux badan yihi hoolkan waa tahay maalmihii lasoo dhaafay sidaan ognahay halkan wufuud kala duwan ayaa kusoo qulqulaysay magaaladan kuwaas oo lagu martaqaaday xafladan ka waran qaabka aad usoo dhoweyseen wufuudaasi iyo goobaha gaarka ah oo markaas aad ugu talagasheen maasha allah si aday banshaagdiu adayba koleyba magaalada roogdii aragaasi dhadhagaagshana la socotay maalmoogun dambe mayba hadeerayey wufuud oo kala duunga hadeereen wilaayaadka islaamiga kushalkooyan sida wilaayada hiiraan wilaayada bokool wilaayada baay qaarkumad ee maasha allah wufuud farbadanga hadeereen wufuuddaasay magaalada ni handeernu ku hor bal ku horba dadkii hadhow ay fadeenoo martagaada fadeen lindiyaari maasha allah hadiyo kooyan macnaha may baan kuena dadan diyaarsano hooliyo horey bahanka diyaar garowey guriyaalsho haddii nagata haddii jiifsho nagata haddii hungurisho nagata martaqaadso haddii nagata maasha allah safayla hanuun lahan dhoy ufuudi meeluntan e koyte taas mayba dheeraniya xafluduntan e mayba linka diyaar garowey wal horbeling aragna wilaayaadka qaarna kudhiyaan wal oo wilaayaadka qaarna horunkudhiinaya macnaha xafludun dheeraadka eta waxyaabaha xafludun dheeraadka kaeta maybuu ahaa tubooyinga la sameeyey birked oo maybaa la sameeyey oo eed iyo eedan wiinan badan birkedaas maybaa la kashabay caano eedan fara badan la kashabi birkedaasiya marka maybaa laku hariiriyey tubooyin fara badan ilaa tumun iyo dhowr deeraanga laku hariiri lan ala lankiiba cabitaan fadaw marka tubadaas layba furuda walawse ku furudawna biyina ma ah caanuu tubadaasiina meelku kuwaasi meelkaalamaog hataa dadka qaar mayba iskuleyn ah eelmatoorki maxaantis aani laha kashabeeya iskuleyn dadka qaar eed iyo eeda aan layaabanyin saas oo kale tan maybaa la sameeyey tubooyin oo malab ee waa la sameeyey lanki furudoon horkula leefayo horkula dhansadaw dadka maasha allah sifayle hanuun hankana nagadahan malabka wiliba sikhaas eba aan xiisoyahan waana sigooni eba baan layaabanyin maasha allah eed iyo eedan yaw linka diyaar garay aad buu u mahadsan yahay kaasi waxauu ahaa mid ka mid ah ee howlwadeenadii soo agaasimaysay munaasabadan markana waxaan si toos ah u gudageli doonaa ee tabinteenna kale ee annagoo la kulmi doono ee marti sharafkii halkan ka soo qayb galay malaaq bunow ayaa ii muuqda oo ka mid ah marti sharafkii lagu casuumay munaasabadan malaaq soo dhawow ku soo dhawow idaacadda islaamiga alandalus dhowo alxamdulilah ilaahay mahadle eed eed ayaan dhowo runtii may buu ahaa xafladda aleemasaarka malaaga beelwintre jilible ya naninkaweeri runtii eedi eedan hanin dhowaay waa xaflad ajeeble lanki rooga maanaha inshada maana leku dheriga kor lanki roogna maanaha sheekanka fahmaan ya yaala maanaha khudbooyinka dareere ma aragne inshada ma aragne odayaalkii hadaloo haay mar habeenka socota ma aragne waa xaflad ajeeble markaan hoogaha hoolo waa usubiinta hata madbum ma aragne maanaha runtii xaflado la dhakahaay i xeerka liin dhakahaay oo nuqabada laga dooradahay maybu aha aramaha eedi eed ajiibka ilanagatiyo men malayase ni naqiblalinka dooradaan maadaama maadaama naqiblinka dooradahay haflada gaafka lindakahay san socota qiimeynta qadarinta lisyaw ini naqiblen ahayna maanaya tanse malayase kolley maybu aha qiimeyn weynaan argay maanaa maasha allah ee sidee laidin soo dhaweeyey ee markaad soo gaarteen ee degmada tiyoglow xarunta wilaayada islaamiga hebakool taas waa la shisheega korme maanaa waa loo afcili ku shisheega korme runtii si zaa'idan aanin dhoway boqolkiiba boqol mayb waa hega geefka hega raashinka hega hadalka hega mayb waa xafladda waa laku sheegoy korme maanaa waa tahay ugu dambeyn shakhsiyaddaada ka soo qaybgalka munaasabadan ee maxay kaaga dhigan tahay ee shucuurtaada ka warran shakhsiyadday eedi eedanka faraasana anoo eh mayb waaha malaagii beelle reer hadama inayna ku qiib qaadada beelweynta reer jilible oo ka tirsan lama eelqoda eed eedanka faraasana waa dad walaale eh waa dad deris eh maybu ah oo aan eedi eedanka ganacsana ani madnama iyo maybu ah cadaalad helaan eedi eedanka ganacsana saatu muuqatona mayba nakiin ani madnama cadaalad hele doonaa insha allahu tacaala waa dad si weyn anka ganacsamo lanki hota doordooradeen iyadna amaga unkubiyayan gaar ahaan gooninka faraasana maana insha allah weli tabinteenna ayaan ku guda jirnaa markan waxaa ii muuqdaa sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekhana soo dhawow ku soo dhawow idaacadda islaamiga alandalus bismi illah alxamdulilah rabbilcaalamiin jasaaka allahu khayr akhi cabdiqani waa dhowahay baaraka allahu fiik waa tahay sheekhana maanta waxaan goobjoog u nahay xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beelweynta reer jilible ka waran adiga ka wilaaye ahaan maxay kaaga dhigan tahay xafladda caynkan ah inaad goobjoog u noqoto wallaahi runtii awalan ilaahay baan ugu mahad celinaynaa inaan goobjoog u noqonno mashruucan weyn oo runtii sanad iyo bar qabanqaabadiis iyo barnaamijkiis diyaargarowkiis uu socday ilaahay subxaana wa taala baan ugu mahad celinaynaa inuu ilaahay maanta nagu guuleeyey oo beesha maaragtay weyn la yidhaahdo jilible geydhi ee fargamaas oo ay degto ilaa afar wilaayo wilaayada bakool wilaayada baay wilaayada jubbada dhexe wilaayada shabeellada hoose iyo wilaayaad kale sida banaadir oo kale jazaahumullahu khayran inay iyagoo maarata isku midaysan oo hal cod ah ay ku doortaan maarata suldaan sheekh ibraahim ay doortaan isaaq cabdi annagana aan maarata aan goobjoog u noqonno gobashaasna aan dhigno oo wilaayada bakoolna lagu calaama saaro farxad weyn ba ii tahay oo wilaayaadka dhan insha allahu tacaala haddee roobka iyo raxmada iyo naxariista darteed ayaa hoogaa ulaadii kale aysan imaanin wilaayaadka hadda aan sheegayn insha allahu tacaala anaana wakiilka ah anaan afkooda ku hadla insha allahu tacaala aad iyo aadna u soo dhaweynayna jazaak allahu khayr maasha allah Eh, sidaan ognahay eh, maalmihii lasoo dhaafay eh, wilaayada bakool gaar ahaan makharka wilaayada ee degmada tiyoglow eh, waxaa kusoo qulqulayay eh, wufuud kala duwan oo isaga kala yimid eh, degmooyinka wilaayada iyo qaar ka mid a wilaayadka dariska nala ah ee ka waran qaabka aad u soo dhoweyseen eh, martidaasi markii ay soo gaareen degmada tiyoglow jazaak allahu khayr jazaa wafuud fara badan saad u sheegtay ayaa baryahanba maaragtay kusoo qulqulaysay eh, degmada tiyoglow oo ah maqarka wilaayada islaamiga bakool oo beesha maaragtay hadda ay suldaanka caleema saaranaysana maqarkeeda ugu weyn uu yahay gobolka bakool aad iyo aad baana maaragtay loo soo dhoweeyey wilaaya islaamiga hiiraan oo nuqabadeeda oo waaligii maaragtay sheekh guuleed abunabhaan xafidahullah waracaa oo safar dheer u soo galay iyo makaatiibtiisa oo wilaayada rag ka mid a noo yimid oo maaragtay nuqabo oo bayd xaggeeda maaragtay ka imid adiga aad iyo aad baa loo soo dhoweeyey jazaahum allahu khayra jazaa haddee aad iyo aadna maaragtay ishelqaan badan baa jiray oo beeshana maaragtay ay horboodiysay ee, soo dhoweynta wafuudda iyo nuqabada gobolka oo naftarkooda meelo badan isaga kala imaaday oo bakool marka wafuud fara badan oo aan lasoo koobi karin ayaa timid magaaladan baryahan aad baa maaragtay u u buux dhaaftay oo dadku maaragtay aad bay u joogaan jazaaka allahu khayran soo dhoweyntoodana ma xumeyn ilaahay ha barakeeyo wilaayadana kolley waa garab taagneed waa dhiirgelinaysay wax allaal wixii ay u baahdaan hadday gaadiid tahay haddii maaragtay garab istaagis ay tahay wilaayaduna diyaar bay u aheedoo maalmahaas ay ku jireen soo dhoweynta xafladdaas jazaaka allahu khayr waa tahay eh, ka waran eh, qabiilka reer jilible ee soo dooratay suldaankan cusub ee qaabka ay ugu midaysan yihiin wallaahi wax aan la tilmaami karin waay koley suldaanka markii la dooranayey eh, wilaayaadka hadda aan sheegay wufuud ka socotay oo qabiilka ah ayaa joogay afarta wilaayo meel baa la fadhiistay dad tiro fara badan baa isugu imaaday oo lasoo xulay guddi kalaa farsamaa laga sii xulay guri kalaa la geeyey oo gaar ah marka markii ninkan lasoo magacaabay sheekh ibraahim isaaq cabdi oo guddigii soddon qof ka koobnaa ay soo magacaabeen oo annaga ninkaasoo baadii jooga warmoog oo aan warba haynin oo baadii u danaystay ayaan soo qabannay markaan keennayna haddee annagiiba ninkii inaan wadno oo maxaanku idhahdaa haye guddigii aad saarateen ninkaanay soo doorteen inaan dhahno waa la isla gaari waayey ninkii waa la qaaday annagoo daba taagan bal dadkii inaan la hadlo ninkaasaa lasoo qabtay aan dhihi rabnaba maarata ninkii waa lala kacay dhowr maalmood ayaa maaragtay deegaanka maarata ay degto wilaayada ee beesha ay degto sida maana ceel garas iyo tuulooyinka waaweyn ayay maarata la wareegayaan ilaa annaga aan fursad u wayno oo suldaankii maarata saddex maalmood kadib ayay noqotay inaan is aragno aan isla fadhiisano meel maarata ee lagala kulmaa la waayey aad iyo aad ba maarata qalbi midaysan iyo midnimo ay ugu doorteen dhammaan jazaahum allahu khayra jazaa kii anfacay oo shariica islaamka ku hogaamiya ilaah ha ka dhigo oo runtii nin annaga aan naqaano taariikhdiis iyo in badan aan isla joogi jirnay deegaankan muddo dheer kun afar boqol soddon iyo saddexdii eeridaas aan isnaqaanay ilaahay subxana wa taala ha barkeeyo waa nin wadaad ah oo ganacsi ahaa ilaahay subxaana wa taala xilka la saarayna ha- hala qaado waa nin wanaag badan aan ku tuunnahay beeshin haddii ay soo dooratay marka waxaan leenahay suldaan baa aad doorateen qarash badan waad waad geliseen marka insha allahu taala inaan garabkiis laga bixin oo intuuba kitaabka ilaahay uu ku toosan yahay in maaragtay la adeeco intuusan macsi la imaanin oo ilaahay macsidiis uusan dad amrin jazaakum allahu khayran taasaan leenahay midnimo in lagu dadaalo isku duubnaasho meeshu meel hadda ay u kala go'do ma jirto wilaayaadka aan sheegnay oo dhammaan ayay degan tahay insha allahu tabaaraka wa tacaala in laisku duubnaado oo diyooyinkii iyo wixii oo dhanba maaragtay masaalixda beesha in mar kasta maaragtay loo- eh, lagu dadaalo midnimadaas waxaan kaloo kula dardaarmayna insha allahu tacaala waxbarashada iyo dacwada maadaama nin shiikha aad doorateen insha allahu tacaala in lagu garabsiiyo asna hadda kolley waa u heelan yahay kolley marka ugu horreysay jalse aan qaadanay waxyaabaha ii soo bandhigay waxay ahayd in garab laga siino iga- iga dalbaday anna aan u ballan qaaday in dacwada maaragtay la laba jibaaro oo maamin ma jirto tuulo oo beeshu ay degan tahay ilaa in dacwada la gaarsiiyo ayaa dalabkiisa ugu horreeyey u ahaa kaasna kolley annagana waa u ballanqaadnay beesha waxaan leenahay insha allahu tacaala ha looga kaalmeeyo wadaadka aad hel qoorta u geliseen oo maaragtay mashquul weyn oo aad qoorta u geliseen garab ha loo noqdo gaashaan ha loo noqdo insha allahu tacaala warkiisa la qaato intaasaan dardaarmi lahaa baaraka allahu fiikum aad buu u mahadsannahay kaasi waxa uu ahaa eh, waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan eh, waxaana ku guda jirnaa eh, tabinteenna tooska ah waa hagaag weli tabinteenna ayaan ku guda jirnaa eh, waxaa markan ii muuqdaa eh, nabadoon cali abu caaisha eh, afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan eh, sheekhana soo dhawow ku soo dhawow warbaahinta islaamiga al andalus wajazaaka allaahu khayran wa axsana ilaykum adeer aad baad u mahadsan tahay insha allahu tacaala waa ku dhowahay idaacadda islaamiga ee andalus aad ayaan ugu dhowahay waa tahay ee, munaasabadan ee, weyn ee caleemasaarka suldaanka guud ee beesha reer jilible ee maanta aad martida ku tahay ee, sidee u aragtaa ee, xafladan ee maanta halkan ka socota ee kasoo qaybgalkeeda adiga aad kasoo qayb gashay alxamdu lilah xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiih si cajiib badan ayaan u arkaa maxaa yeelay xafladda meeshaan taalla waa xaflad runtii dadka muslimiinta ay ku farxayaan gaalada xum oo ishaacaadka iyo brobagandada wada ee beenayaasha heesaa ilintaa oo soo weeraray dalka shareecada islaamka waa xaflad ay ka naxayaan aad iyo aad ayaan u soo dhoweynayaa hanii'an lakum ayaan leeyahay beesha jilible oo maanta loo caleema saarayo suldaan cajaa'i badan insha allahu asagana waxaan rajaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la garab geli doono hoggaanka adag ee loo dhiibay ee waa tahay ee markii aad soo gaarteen ee degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool ee ka waran sidaa laydin soo dhoweeyey si cajiib badan saan filaynay ayaa naloo soo dhoweynay waa si markii horeba qalbiga nooga jirtay muslimiinta iyo mujaahidiintu jacaylka iyo maxabada ay isu qabaan ayaa nala ku soo dhoweeyey waxaan filaynay waayo insha allahu tacaala aad iyo aad ayaana ugu mahadsan yihiin wajazaakum allahu khayran walaayada bakool gaar ahaan tayeglow sida cajiibka badan oo nala kugu soo dhoweeyey waana magaalo qadiimi ah oo taariikh ku leh soomaaliya ku leh oo qarniyaal soo jirtay dad xadaariyiin ah ayaana ku nool meeshaas insha allahu tacaala waxaa uga fiican maanta in nin walba uu ogaan lahaa xafladan cajiibka badan waana calaamadaha lagu yaqaano muslimiinta waxaan leenahay insha allahu tacaala ninkan aad doorateen nin laaluush bixiyey ma aha nin rishwo bixiyey ma aha nin dad shukaansaday ma aha nin isi soo sharaxay oo nin la tartamaya uu jira ma aha adinkaa kala soo baxdeen ummadda waxaan leeyahay beesha ilaahay waa la adeecayaa rasuulkiisana waa la adeecayaa ulil amriga minkum adinka idinka mida ood bulshada kala soo baxdeenne waxaa la rabaa inaad adeecdaan haddaad ku caasiyowdeen hadda allihi rasuulkiis ma aadnaan adeecinaan leeyahay sidaas ayaan horta qabiilka leeyahay haaniyan waxaan ku xijinayaa suldaan ibraahim khayr badan allaha siiyo waa ognahay inuuna isagu isdhibin isagu uuna issharraxin ee qabaa'ilku ay la soo baxeen waxaan rabnaa inuu qabiilkaas u noqdo nin cadaalada waa inuu noqdo nin maaragtay dadka u jilicsan oo u galab raariciya waayo qabaa'ilka wax walba qof walbaa ku jira marka mas'uul ayuu ka yahay mas'uuliyaddaas la saaray inuu si fiican si fiican oo jilaac ah oo u garab raariciyo dadka muslimiinta ah oo uu hoggaanka u yahay ninkaani waa mujaahid ummadda soomaaliyeed ayaa uu mas-uul ka yahay qabiilkan wuu ka dhasho wuu ku abtirsadaa laal nin kastoo muslima inuu u jilco ayaan rabnaa suldaanka cusub saas ayaan kula dardaarmaa wajazaakum allahu khayran aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon cali abu caaisha hafayeenka golaha nuqabada islaamiga ah ee wilaayadaha hiiraan ee welina waxaan ku guda jirnaa tabinteenna iyo xafladii caleemasaarka suldaanka guud ee beelweynta jilibleh markana aan soo dhoweeyo malaaq muxiidiin cabdiraxmaan aadan oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bakool ee soo dhowow ee malaaq kusoo dhowow idaacadda islaamiga alndalus asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan salaamayaa idaacadda islaamiga ee andalus guud ahaan muslimiintana waan salaamaya waan dhuwahay walaalow ee maanta ee waxaad goobjoog u tahay xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beelweynta reer jilible ee maxay kaaga dhigan tahay ee munaasabadda ceynkan ah inaad ka soo qayb gasho alxamdulilaah niyow munaasabadan waxay iga dhigan tahay munaasabad aad u cajiibadan aad u farxad badan farxad oo dhan oo ilaahay noo sameeyo oo islaamigan ah oo gudaheeda aan lagu heli karo ayaa lagu helahayaa cizatul islaam baa lagu helay markaad dib aad u fiirsato soomaaliya geeda hoostooda iyo dhaqanka iyo nidaamay lahaan jireen qaabab oo markaa qofka markii la dooranayo oo sharafaha kale ayaa lahaan jirtay taarikhdii hore markaan ka hadalno taa hadda jirtana cizatul islaam baa ilaahay na wada siiyey gobollo badan baa laga yimid ayoo hadda roob socdo hiiraan baa laga yimid mudug baa laga socdaa rag ka socdaa fadhiya gobolka bakool dhinacihiis kala duwan baa laga yimid markaa farxadan iyo meesha ka jirto iyo hoolka iyo muslimiinta guud ahaan walaayaadkii islaamiga ahaa oo dhan baa yimid maasha allah farhad la koobi karaa oo ilaahay nimcadiisana ay taallo oo qabow ah baa meesha ka socota marwaaxadihii baa socda maasha allah wa
haddii aad tihiin marti sharafkii isaga kal yimid ee degmooyinka wilaayada markaad soo gaarteen ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool ee soo dhowaan soo dhoweyn ceenkee ah ayaad kala kulanteen ee beesha dooranayso ee suldaankan cusub guud ahaan beesha dooranaysay iyo gobolka baa soo dhoweyn aad u fiican kala kulannay ayadoo raayadihii islaamiga ah waddooyinka lagu wada taagay oo dadka lagu dhoweynayo gabaradii wada taagan dadka muslimiinta ee waddooyinka wada suran waxaa isdhaha isku dhex jira walaadii iyo shacabkiiba isku dhex jira farxaddooda waa way midaysan yihiin alxamdulilah dhanka oo soo dhoweynta sida soomaali malabka iyo canabka iyo cuntada ayu nooc oo da- da- da- iyo caanihii wixii hilibkii nooc walba oo soo dhaweynta ahaa oo martida ugu soo warshiray waan lagu soo ray oo haddii walaadii ay tahay haddii dhinacii shacabka uu yahay iyo qaba- qabiilkii suldaanka dooranayay iyo haddii ay hadda dhe- dheelihiiba halkan yaallo oo caanaha ku jira maasha allah waay soo dhaweyn fiican baa kala kulmay maasha allah ee suldaankan cusub ee hadda ay dooratay ee beelweynta reer jilible ee qaabkee ayay ugu midaysan yihiin ee ka waran dareenka bulshadii soo dooratay suldaankan dareenka iga muuqda midnima iga muuqata oo inay midaysan yihiin haddii ay wax jireen mar ay wax dhexgaleen beeshaan beel muslimiin ah waaye hoggaan guud ay yeelatay oo kala madaana ilaahay uu ku midaynayo kitaabka ilaahay ay wada qaateen ninkan ay aad ugu faraxsan yihiin ayna soo doorateen taariikh fiican ay kaga sheekaynayaan oo noqon doono nin oo dhammaan reer jirbile ma ahana muslimiinta oon anfici doono inuu yahay aan u malaynayna beeshana dareenkeeda aad u fiican yahay maasha allah waay Ee, weli tabinteenna tooska ah ayaan ku guda jirnaa markana waxaan soo dhowaynayaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hayraan sheekh guuleed abunafhaan Ee, sheekhana soo dhawow ku soo dhawow warbaahinta islaamiga al andalus aad baan u dhowahay waana ammaadsan tihiin idaacatul andalus Ee, halkan maanta waxaa ka socda ee, xaflad ee, ballaaran oo lagu caleema saarayo ee, suldaanka guud ee beelweynta reer jilible Ee, ka waran sheekhana inaad ka soo qayb gasho munaasabad caynkan ah maxay kaaga dhigan tahay bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin Eh, walaalka aad baan ugu faraxsannahay Eh, maalinta alle kadib xafladdan qiimaha badan iyo kasoo qaybgalkeeda iyo mushaarakadeeda waa muxaaf- waa xaflad aan aad ugu faraxsannahay boorka horteyda ku dheggan sidaa ugu jeedid أيها الضيوف الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفل تنسيب السلطان العام لقبيلة جلبلة ee way mudataa ee, ciwaanka noocaas ama boorka noocaas ah waa xaflad aad u qiimo badan aadna noo farax gelisay annagana aan ku faraxsannahay oo aanan ku imaan si lugjiid ah
waa tahay ee, wilaayada hiiraan ee, waxaa ka yimid ee, wufuud kala duwan oo ka kooban mas-uuliyiin heer wilaayo iyo sidoo kale ee, nuqabada ee, wilaayada islaamiga ah ee hiiraan marka aad soo gaarteen ee, degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada ee, sidee lidin soo dhaweeyey Ee, horta wilaayada islaamiga ah ee bakool waxay nagu leedahay xaq gaar ah waxaan nahay deris oo xuquuqdii u dhexaysay dadka deriska ahaa noo dhexaysa wilaayadeeda iyo shacabkeeda muslimka ahba ee annagoo faraxsan baan nimid dad aad u faraxsanna wayna soo dhoweeyeen runtii si aad u qiimo badan oo aad isleeyahay adiga laftirkaada wax badan goobjoog baad u ahayd baa noola soo dhoweeyey wilaayadana waxaa ka yimid dad kala duwan oo dhaqan iyo mas-uuliyiin kala duwanba leh ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala uma walaalaha ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo bulshadeeda muslimka ahba waa ugu mahad celinaynaa soo dhoweyntooda iyo qaabka ay noo agaasimeen iyo sida ay noo ixtiraameen aad baan ugu mahad celinaa jazaakum allahu khayran baan leenahay maasha allah ee, hadda waxaan ku sugannahay ee, hoolka weyn ee ay ka socoto ee, xafladda ee, caleemasaarka suldaanka ee, beesha reer jilible sharaxaad ka sii dhegaystayaasha qaabka loo diyaariyey iyo waxyaabaha markaas ku muuqda runtii hool aad u qurux badan weeye waa aad maqlaysay ee, malaaq malaqyada meesha fadhiya ugu da'weyn oo sheegay inuu goobjoog ahaa ilaa iyo xilligii doorashadii ee madaxweynihii ugu horreeyey ee ay yeelato soomaaliya ninkii la odhan jiray aadan cabdulle cismaan ee wuxuu sheegay in ee, sharaxaadda noocaan ah iyo agaasinka noocaan ah iyo nidaamka noocaan ah abid inuusan qayb ka noqon marka waa tilmaan ka dhan ama waa sheegid ka dhan in la sheego qaabka hoolka uu u sharaxan yahay qaabka loo nidaamiyey qaabka fadhiga uu yahay kuraasta taallo boorarka iyo adduunka iyo qaabka iclaanka laftirkiisa ay wax u ugaasimayaan waa barnaamij aad u qurux badan nana farax gelinaya insha allahu tacaala ayna tusaale u tahay ee kor noqoshada dadka muslimiinta ah iyo macnawiyaadkooda iyo dad ahaantooda iyo kamaarankooda in aysan cid kale ku tiirsan maasha allah ee ugu dambeyn fariintaada ku aadan ee beesha reer jilible iyo waxgaradkeeda oo soo dooratay suldaankan maxay tahay beesha reer jilible dardaaranka aan siinaya ama fariinta aan gaarsiinaya waxay wada khusaynaysaa beelaha muslimka ee soomaaliyeed guud ahaan ama walaalaha maanta xafladaan dhigtay suldaanka qiimaha badanna soo doortay ee ay ku doorteen sida ayagu ay sheegeen annagana aan wax un xoogaal aan nahay ee diin iyo dadnimo labadaba lagu doortay waxaan leeyahay waxaa weeye sida u soo doorateen suldaankiina u taageera inta uu toosan yahay taageera suldaankana waxaan leeyahay dadkaada la tasho ee ha ka tegin ayagana waxaan leeyahay ha dhibina u dulqaata samciya taaca siiya ee ilaahay subxaanahu wa tacaalana ugu shukriya waafaqadiinna iyo wuxdadiinna ilaahay uu idin siiyey ee ilaahay ugu shukriya subxaanahu wa tacaala si uu idinkugu dhammaystiro aad baa umahadsantahay, aad baa umahadsantahay.
aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ee welina waxaan ku guda jirnaa ee tabinteenna tooska ah ee naqiib cabdiraxmaan cumar bakool naqiibka guud ee beesha gaaljecel ee nabadoone kusoo dhawow warbaahinta islaamiga al andalus waa dhowahay walaal markii aad soo gaarteen ee degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool kana soo qaybgasheen ee xafladan caleemasaarka suldaanka guud ee beesha reer jilible ee ka waran sida laydin soo dhoweeyey walaal annaga waxaan ka soo qayb galnay xafladda ee ka dhacaysa degmada tiiglow annagoo ka imaanay wilaayada islaamiga hiiraan soo dhoweyntaayna maasha allah si aad u qiimo badan ayaa noola soo dhoweeyey hadday ahayd gugasho hadday ahayd cuntada hadday ahayd farxadda iyo weji furnaashada micnaha qof joogay ma ogiyo ma ka sheekayn kara qof maqan waa tahay waxaad halkan ku imaateen ee wafdi ka kooban nuqabo iyo mas-uuliyiin heer wilaayo ah ee ka waran munaasabadda caynkan ah inaad ka soo qayb gasho adiga maxay kaaga dhigan tahay
maanta walaal annaga farxad ayay noo tahay ka wilaaye hiiraan iyo ka wilaaye bokool laba wilaayoo diris ayaan nahay shaqa ayaa naga dhexayso waxay noo tahay maalin farxadeed qaabka ay wax u socdaan martidii sida micnaha ee dadkii loo kala gaasimayo sida loo fadhiyo kala dambaynta midnimada micnaha aad baan ugu faraxsanay annaga waxaan leeyahay bulshada reer jilible ee soo dooratay naqiib ibraahim isxaaq waxaan leenahay walaalkaas soo dhoweeya adinka ayaa inuu hoggaan idiin noqdo ilaahay kitaabkiisa idinku hoggaamiye qaatay waana idinka aqbalay annagana hadda ka hore dhowr jeer ayaan isla shaqaynay waxaan ku tuumaynaa khayr iyo wanaag waxaan leeyahay bulshada reer jilible culummo iyo caamo dhallinyaro iyo gabdho malaaqa ha lala shaqeeyo labada gacnood ha lagu qabto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool naqiibka guud ee beesha gaaljecel ee guud ahaana tabinteenna ee aan kusoo gudbinaynay ee waraysyada kookooban oo aan la yeelanaynay ee waxgaradkii kasoo qayb galay munaasabadan waa naga intaa ee warbixin caynkan ah intaan dib ugu kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay cabdiqani allah ayaan u mahad celinaynaa oo noo suurageliya barnaamijkan inta barnaamijkan la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة